إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay fariisimo ciidamadaasi ay ku leeyihiin magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaalo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwa xabashida itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah gobolada shabeellaha hoose bakool iyo gedo munaasabad ay ku qalinjibinayeen dumarka daaciyaadka ah oo ka qalinjibinayey macadka khadiija faraciise galhareeri ayaa lagu qabtay xarunta macadkaasi sare u kac ayaa ku yimid qiimaha raashinka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan sax ahayn xisaab xirka sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ee ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda madaxweynaha dowladda federaalk ayaa booqasho ku tegey dalka eliteria xilli ay sii xoogeysanayso xiisada ka jirta gobolka geeska afrika barakacyaal dhowaan gaari mid ka mid ah xerooyinka qaxootiga ee dhulka n f d ayaa wajahaya xaalado culus موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo fidsan askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay fariisimo ciidamadaasi ay ku leeyihiin magaalooyinka beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkaasio qodob kale oo ku saabsan dagaalo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwa xabashida itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka oo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolada shabeellaha hoose bakool iyo gedo waxaa ka waramaya maxamed daahir howlgallo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah ayay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay ku qaadeen fariisimo kala duwan oo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobollada hiiraan shabeellaha hoose bakool iyo gado wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta in xalay qarax la beegsadeen guri ay ku qayilayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah kaas oo ku yaala agagaarka buundada weyn ee magaalada beledweyn qaraxa ayaa aad looga maqlay xaafadaha magaalada beledweyn waxaana qaraxa kadib dhacay rasaas ay ridayeen ciidamada dowladda federaalka inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay saddex askari dhawaqa qarax kale ayaa laga maqlay magaalada beledweyne kaas oo lala beegsaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin buundada weyn ee gudaha magaaladaasi ma aynaan helin faahfaahin ku aadan qaraxaasi iyo khasaaraha uu geystay gobolka shabeellaha hoose haddaan eegno xalay waxaa ka dhacay dagaal culus oo lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee buundada deegaanka bariire ciidamada mujaahidiinta ayaa halkaasi ku weeraray askarta dowladda federaalka ah oo marar badan la kulmay weerar ka yimid dhanka mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya wax ay sheegayaan in ciidamada al-shabaab habeenkii xalay ay weerareen isbaaro ciidamada dowladda federaalka ay dhigteen tuulada siinaay oo u dhow deegaanka shalaambood wax yar kadib marka rasaasta la huwiyey ciidamada dowladda federaalka ah waxa ay isaga carareen barta kontarool oo ay ku dhibi jireen dadka bakool ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada waajid ciidamada lagu weeraray degmada waajid ayaa la shaqeeya ciidamada xabashida itoobiya ee ku go'doosan gudaha degmadaasi gadana ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerareen xerada ciidamada xabashida itoobiya ee degmada garbahaarey warbaahinta al-furqaan ma aysan helin faahfaahin ku aadan dagaalada ka dhacay degmooyinka waajid iyo garbahaarey oo ka kala tirsan gobolada bakool iyo gado shalay ay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab qarax ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa duleedka degmada balcad qaraxaas ayaa dhaliyey dhimashada laba askari waxaana ku dhaawacmay saddex kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa har iyo hoy u diiday ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye iyagoo si joogto ah ula kulma qaraxyo dagaallo iyo weeraro dhaca maalin iyo habeenba munaasabad ay ku qalinjibinayeen dumar daaciyaad ah oo ka qalinjibiyey macadka khadiija binti khubaylad faraciise galhareeri ayaa lagu qabtay xarunta macadkaasi warbixintaasi sakariyo cumar ayaa eegaya waxay ahayd munaasabad lagu soo gabagabeynayay fatra daraaseedka machadka khadiija binti khubaylad faraciise degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana gebagabada munaasabadana ka soo qaybgalay waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn waxaa ka hadlay madasha lagu soo gunaanadayay fatrada waxbarasho ee maxadka khadiija bintu khuwaylad ee fariciisa degmada galhareeri maamulaha maxadka isagoona ka warbixiyey fatra daraaseedka maxadka iyo duruustii lagu qaatay muddadaasi maxadka horta wuxuu bilowday saddex iyo tobanka bishii labaiyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo saddex hijri dhammaaday toddoba iyo tobanka bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo lix macadka waxaa dhiganayey oo khaas u ahay dumarka kutubta lagu qaatay sidaan hore usoo sheegnay afar marxalo ayuu ahay ama afar fatro ayuu ahay fatradii koowaad tafsiirka waxaa laga qaatay shan jus xadiidka waxaa laga qaatay cumdat laxkaam mustalahu xadiidka waxaa laga qaatay bayquuniya manduumada la yidhaahdo fiqiga waxaa laga qaatay abishujaac caqiidada waxaa laga qaatay kitaabu tawxiid luqa alcarabiya khidaabada waxaa laga qaatay duruusu luqa alcarabiya liqayr naadiqiina biha juska koowaad naxwaha waxaa laga qaatay ajrumiyada siiradana waxaa laga qaatay alkhulaasatu lbahiya waxaa isna ka mid ahaa dadka lagu casuumay munaasabadan qalinjibanta ah ee loo qabtay dumarka daaciyaadka ah ee ka baxay maxadka khadiija bintu khuwaylad abwaanta kow macalin ciise waxaana uu abwaanka madasha ka jeediyey tix gabay ah oo ku cabirayay muhiimadda waxbarashada haweenka
dallayda gabaygahow waa daab culees badane dallayda gabaygaahi waa daab culees badane waxyaabaha daciibshana dib baan uga fogaadaye labadii dagaashaane waa lagu daweeyaye labadii dagaashaane waa lagu daweeyaye gebdhaheenna daahira ayaase loo dan leeyaye iyo dadaalkii badisheen culumadiin weyne dib inaad usii laabataan aan ka digayaye intaas kadib waxaa isna markiisa hadlay oo lasoo dhoweeyey ogaaska guud ee beesha murusade ogaas cabdulaahi daahir axmed wuxuuna ogaasku kula dardaarmay haweenka daaciyaadka ah ee loo soo xiray maxadka inay gudbiyaan waxyaabihii ay barteen islamarkaana ay uga faa'iideeyaan bulshada waxbarashadii albaabkeeda leedii furay cilmigu kuma eka intaane inaad dadka gaarsiisaan inaad gabdhaha kale u sheegtaan inaad wax bartaan gurgiinna ka bilowdaan xaafadihii aad ku dhalateen iyo haddii xaafado aad leedihiin intaba aadaad ka bilowdaan ilaa bulshadu aad maaragtay aad si fiican ugu gaartaan gabagabadii waxaa munaasabadana soo xiray waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga ayaana waxa uu ka hadlay muhiimadda shareecada islaamka ay siisay gabdhaha muslimaadka ah iyo sida ay la doonayaan shishayaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dalka soomaaliya saad og tihiin gabdhaha muslimaadka ama almaratulmuslima ee doorkii kaalinteedii ahamiyadeeda waa mid bilaaran walidaalika islaamka gabdhaha tawjiih ayuu siiyey maqaamkooda iyo karaamadooda iyo sharaftooda waa sii u weyneeyey oo loo dardaarmay shareecadan waa ogtihiin saas daraaddeeda acdaa'ul islaam waxay aad iyo aad xoog u saareen inay waddadaas ay ka leexiyaan ee gaalada reer galbeedka iyo wax kasta oo ilaahay diintiisa diiday baabi'iyeen bannaanka ay soo dhigeen badeecad ay ka dhigeen waxay u soo dhigteen dadka muslimiinta ah gabdhahooda machadka diyaarinta dumarka daaciyaadka ah ee wilaayaadka islaamiga ah ee khadiija bintu khuwaylad oo faracyo kala duwana ku leh dhammaan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa horay sidan oo kale uga qalin jibiyey dumar fara badan kuwaas oo haatan macalimiin ka ah maraakiista iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah sare u kac ayaa ku yimid qiimaha raashinka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed muudi ayaa ka waramaya sare u kac ayaa ku yimid qiimaha raashiinka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan suuqyada kala duwan ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa sare u kaca ku yimid qiimaha la kala siisto raashiinka qutuldaruuriga ah burka bariiska baastada iyo saliidda ayaa ka mid ah waxyaabaha ay sare u kaca ku yimaadeen ee magaalada beledweyne sababtoo ah sokorta waagii hore waxaa la iibin jiray soddon iyo siddeed hadda halkii oo maraya labaiyo afartanka hishkii fadhiiska afar iyo soddon buu ahaa hadda waa shan iyo soddon waxaa ku soo haray burka afar iyo labaatan iyo bar shan iyo labaatan buu ahaa haddana waa toddoba iyo labaatan iyo sideed iyo labaatan saliidoo kale waxay ahayd toddoba iyo labaatan iyo bar iyo sideed iyo labaatan wax ku dhow haddana waa kow iyo soddon sarakac aada u weyn baa jira badeecada markii wadooyinka ay xirmaan oo kale ama xilliyada fatahaada oo kale ama xilliyada roobaadka oo kale xilliyadaas ayaa dadka caqabada lagala kulmaa oo raashinkii wixii la iibinayay qiimihii waa u isbedelaa marka xilliyadaas ayaan caqabad la kulanaa inta badan caqabada kale ma kulanno horta bulshada inta badan xilliyada wadooyinka ay xirmaan oo kale saameyn waa ay yeelanayeen anaga haddii anagan aan nahay saameyn waa arkaynaa bulshadana sidoo kale saameyn way ku yeelanaysaa tani ayaa loo sabaynayaa isbaarooyinka xaddaafka ee yaalla qaybo ka mid ah gobolka kuwaas oo ay ku xiran yihiin gaadiid badan oo sida badeecado kala duwan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay inaysan sax ahayn xisaab xirka sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ee ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda tafaasiil ku aadan warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan sax ahayn xisaab xirka sanadka labada kun labaatan iyo saddexda ee ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda xildhibaan cali mahdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in ciwaanka warqadda xisaab xirka iyo faahfaahinta ku jirta gudaha aanay iswaafaqsanayn way kala duwan yihiin maaliyaddu waa finance waana kala shaqo xisaab xir ama accountant waxa weeye inay rikoor garayso lacagtii horey loo isticmaalay marka horta xeerkan warbixintan hortaalla jalbiga magaca ku qoran wuu khaldan yahay gudaha markaa gashana xisaab xir ayaa ku qoran waxaanaan u aaminsanahay nuxurka iyo mabaadi'da guud marka la fiiriyo xisaab xirkana hor taalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla iyo sida ku cad sanatarad zamzam daahir ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in wadarta guud ee lacagaha baxay uun ay warqada ku qoran yihiin ee aan loo soo raacin wax tafaasiil iyo faahfaahin ah xisaab xirka aada soo gudbiseen kuma caddo ma dhiteelgaraysno lacagtii la isticmaalay ayadoo wadar ah unbaa qoran dhiteeliskii ma qorno sida brojectiyadoo kaleeto horena waa u codsanay marka miisaanidda lasoo gudbinaayo brojectiyada ha lasoo faahfaahiyo oo brojectiga meesha uu ku laga fulinaayo lacagta keliyayaana loo soo qorin aan hore u dalbanay haddee hadda xisaab xirkii brojectigan fulay oo aada soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fuliyey in lasoo caddeeyo aqoon-yahano iyo siyaasiyiin ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka dhexdeeda ku badan tahay wax isdowmarinta iyo musuq maasuqa sanad waliba dowladda federaalka waxay kaalinta koowaad ka gashaa musuqa adduunka madaxweynaha dowladda federaalka ayaa booqasho ku tegay dalka eliteria xili ay sii xoogeysanayso xiisada ka jirta gobolka geeska afrika warkaasi waxaa inooga waramaya farxaan cabdulaahi xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa booqasho rasmi ah ku tegay dalka eritereya oo ka mid ah dalalka dhaca geeska afrika colaad soo jireen ahna kala dhexayso itoobiya garoonka diyaaradaha ee magaalada asmara ayaa xasan sheekh maxamuud waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha dalka eritereya sais afwerki iyadoona markaa kadib loo sii gudbiyey madaxtooyada war qoraal ah oo lagu baahiyey barta fila soomaaliya ee internetka ayaa lagu sheegay in booqashada xasan sheekh maxamuud ay salka ku hayso sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalk iyo eritereya iyadoo arrimaha ay ka wada hadli doonaanna ay ka mid tahay iskaashiga amniga xilli gobolka geeska afrika xaaladiisu kacsan tahay booqashada xasan sheekh maxamuud uu ku tegay dalka eritereya ayaa ku soo aadaysa iyadoo cirka isku sii shareerayso khilaafka ka dhexeeya xasan sheekh iyo abiy axmed kaasoo salka ku haya is-afgaradkii ay gaareen etoobiya iyo maamulka la baxay somalilan iyadoo dowladda federaalk ku doodayso inay iyada saxiixayso heshiiska etoobiya ku qaadanayso badda soomaaliya eritereya ayaa ka mid ah dalalka sida adag u diidan siyaasadda uu abiy axmed wato waxaana burburay heshiis ay horey u kala siixdeen labada dal xilliganna waxaa muuqata in xasan sheekh maxamuud uu xulfaysanayo masar iyo eritereya oo ay isdiidan yihiin adis ababa lama oga inta ay qaadan doonto booqashada uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ku tegay dalka eritereya sidoo kalena ma cadda nooca iskaashi ee dhexmari kara labada dhinac iyadoo horeyba ay eritereya u tababartay ciidamo soomaali ah oo ka qayb qaadanaya duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya barakacyaal dhowaan gaari mid ka mid ah xerooyinka qaxootiga ee dhulka nf d ayaa wajahayo xaalada culus barakacyaashan oo gaaray ifo oo ku taala dhulka n f d ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya ayaa halkaasi ku wajahayaan dhibaatooyin xagga nolosha ah waxyaabaha asaasiga ah ee nolosha aysan haysan sida guryo ay ku hoydaan iyo biyo ay cabaan qaar ka mid a dadkaasi ayaa ka warbixiyey xaaladda haysataa
meel ma haasto habeenka masay soo weerara habeenkana oraxan fadhiya meel aan haasto male dhibkasanee haaya tan ku dhistan ma haasto iskuulna male dugsina mabana haasta meesha aan fadhi waa gurigey waay gurigey meel mar habeenka masay soo weerara ya waa aniga odayaanaha aniga meel ma haasto oroga ohotaga ifitu mardhowna nisheeni mayleeraa ismeel f dhiley oo duur ah maasha allah nahni daji alxamdu alshukru haddii dhiiggan ilaahay ka badbaadi laakis eed i eed maylan ka dhaboysnyaa owlaadi meel kuleel ee wadan kuleel ee lisheeni maahan marka ugu horeyso barakacyaal ku barakacay dhankaasi n f d ay cabashooyin noocan oo kale ha soo gudbiyaan guud ahaan warkii alfurqaan waa nagayntaa